maamulka degmada guriceel oo kaashanaya laamaha ammaanka ayaa burburiyey dhismayaal si sharci darro ah looga dhisay hareeraha waddooyinka dhismayaasha ayaa inta badan waxaa laga hirgeliyey hareeraha waddada weyn ee xaafadda dalsan ee degmada guriceel xogayaha degmada guriceel bashiir maxamed salaad ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in la dhisto waddooyinka shilalkana ay bataan
in maanta la furo oo dadkii maaragtay ay u dhisnayd ee runtii markii maamulka uu la fadhiistay kadib ay naga aqbaleen inay dumiyaan intii ay waddada uga jireen waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo labadan oday oo runtii iyagu isxilqaamay oo gartay inay maaragtay guryihii u dhisnaa in ay dumiyaan si maaragtay bulshada danaheeda iyo masaalixdeeda ay uga shaqeeyaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa dee dhulkiinii maadaama aad dumiseen hantidiini haddana aad ku dhisaysaan oo aad mas-uuliyaddaas qaadateen maamulka degmaduna uu idinkaabaayo inaan maaragtay wax ka khayr badan in kugu bedelo dhulkiinu shala qiimihii uu joogay maanta waa uu ka badan yahay waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin cid kasta oo maaragtay waddo ku jirta dowladda hoose ee degmada gurceel waxay diyaar u tahay inay maaragtay ka furto oo ay maaragtay ka dhex saarto ciddii diidda oo maaragtay soo jeedinta dowladda hoosena wuxuu maamulku mar walba ahay sida uu guddoomiyaha degmadu inagu faray in maaragtay gacan bir ah lagu qabto qofkaasi lagana bixiyo waddada oo laga dumiyo waxyaabaha uu ka dhisay qaar ka mida milkiilayaasha dhismayaasha la burburiyey ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin cid nagu qasabtayna ma jirto maamulka degmadaa nagula teliyey fakar fiicanay nala noqotay annaguna waan qaadannay haddii waan u mahad celinaynaa maamulka degmada waxaana leenahay bilicda magaalada ayaa danu ugu jirtaa waddooyinka in sidaas loo hagaajiyo la qurxiyo maamulka waa soo dhowaynaynaan ilaahay idankiisa waa soo dhowaynaynaan waxaan isla garannay inaan derbiyadanaga jebinno oo waddadaas aan habayno maamulka marka waa ku raacnay waana noo soo jeediyeen maamulka degmada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa muddooyinkanba waday howlgallo lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada si loo helo magaalo dhismaheeda iyo waddooyinkooda ay qurxan yihiin